ku soo dhawoow barnaamijka Hordhaca ah. Waa maxay barnaamijka Hordhaca ah? Barnaamijka Hordhaca ah waa barnaamij tababar ah oo kuu diyaarin doona ka qayb qaadashada nolosha shaqada ee Norway. Dhammaan qaxootiga da'doodu u dhaxayso sideed iyo toban sano ilaa konton iyo shan sano ee yimaada Norway waa inay ka qayb qaataan barnaamijka Hordhaca ah. Sidoo kale, waxay khusaysaa xubnaha qoyska ee ayaguna hadhow dalka iman doona. Barnaamijka Hordhaca ah waxaad ku baran doontaa luqadda Norwejiga, waxaadna ku kasban doontaa fahamka bulshada Norwejiga. Waxaad heli doontaa tababar iyo aqoon ku saabsan nolosha shaqada ee Norway. Sidoo kale, waa inaad heshaa waxbarasho haddii aad u baahato. Waa himilo ah inaad hesho shaqo ama waxbarasho markaad dhammayso. Barnaamijka Hordhaca ahi waa inuu bilaabmaa sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagalka ah, ugu dambeyntiina waa inuu ka soo wareegaa saddex bilood gudahood markii aad degto degmo ay ku qaadato. Barnaamijka Hordhaca ah waa waqti buuxa. Waxyaabaha marka lagaa filayo waa muhiim inaad u diyaar garowdo casharrada oo aad xil iska saartid barashada waxaad samayn doonto. La taliyahaaga barnaamijka iyo macallinkaaga ayaa ku caawin doona. Waxay ku siin karaan talo iyo tusaalooyin. Haddii aad wax su'aal ah ka qabtid intaad socoto, waa muhiim inaad iyaga la hadasho. Taageero dhaqaale. Waxaa lagu siin doonaa lacag inta aad ka qayb qaadanayso barnaamijka Hordhaca ah. Kaalmadan waxaa lagu magacaabaa "Gunnada Hordhaca". Lacagta Hordhaca ah macnaheedu maahan inaad lacag samaysato intaad ka qayb qaadanayso. Haddii aad ka yar tahay shan iyo labatan oo aad la nooshahay waalidiinta, wax yar ayaa lagu siin doonaa. Waa inaad canshuur ka bixisaa lacagta Hordhaca ah. Canshuurta si toos ah ayaa lagaaga goyn doonaa. Haddii aad hesho taageero kale oo maaliyadeed, wax yar ayaa lagu siin karaa. Tani ma khusayso lacagta carruurta ama gargaarka lacagta ama haddii aad lacag ka hesho meel ka baxsan barnaamijka. Waa degmada oo bixisa lacag saldhig ah. Haddii aad keento macluumaad khaldan, degmada ayaa kaa dalban karta inaad dib u soo bixiso lacagta saldhigida. Fasaxa iyo maqnaanshaha iyo bixitaanka. Waxaad xaq u leedahay shan toddobaad oo fasax ah sanadkiiba. Waxa kale oo aad xaq u leedahay fasax marka lala khusayso arrin jirro oo kale, ama dee qofka dumarka ah uu uur leeyahay, ama uu waqtiga dhalmada ku jiro, ama haddii ay jiraan sababo kale oo muhiim ah oo aadan uga qayb qaadan karin barnaamijkan. Waxaan ugu yeeraynaa fasaxan waa inaad la taliyahaaga barnaamijka ka codsataa fasax. Fasaxa markaad rabtid waa inaad codsi soo gudbisaa. Haddii maqnaanshaha uusan oggolaan, la taliyaha barnaamijka waa lagaa jarayaa lacagta Hordhaca ah, waxaadna ku heli doontaa waqti yar barnaamijka. Haddii aad kansasho barnaamijka, waxaad waayi doontaa xaqa aad mar kale ama mar dambe uga qayb qaadan kartid barnaamijkaas. Waxaad sidoo kale waayi doontaa gunnada Hordhaca ah. Muxuu ka kooban yahay barnaamijka hordhaca ahi? Barnaamijka hordhaca ahi wuxuu ka kooban yahay waxyaabo ay wadaagaan ka qaybgalayaasha oo dhan, halka nuxurka kalena uu adiga kugu habboon yahay. Dhammaan ka qaybgalayaashu waa inay bartaan afka Norwijiga. Macallinkaagu waa inuu hadaf u dejiyaa tababarka ku baxa luqadda Norwijiga. Luqaddan Norwijiga ahi waxay ku xiran tahay qofka waxbarashadiisa ayay hadhow ku xiran tahay. Dhammaan ka qaybgalayaasha waa inay sidoo kale bartaan bulshada Norway. Tababarku waa inuu kuu fududeeyaa ka qaybgalka bulshada. Dhammaan ka qaybgalayaashu waa inay ka qaybqaataan koorsada nolosha adkaanta waddan cusub. Waa waddan cusub markaad timaadid iyo adkaanta nolosha. Koorsadani waxay kuu fududaynaysaa inaad xulasho wanaagsan ka samaysato Norway, yacni inaad Norway si wanaagsan u baratid oo xitaa saameyn ku yeelatid xaaladdaada. Sidoo kale waa inaad ogaataa halka aad ka heli karto caawimaad markaad u baahatid. Haddii aad carruur leedahay ama aad filayso, waa inaad sidoo kale heshaa hagitaan waalidnimo. Tilmaamahan dhexdiisa, waxaad ku baran doontaa sida ay waalid u tahay, yacni qofku sida uu dadka Norway degan oo waalidiinta ah baad baran doontaa wixii khuseeyo oo dhan iyo waxa deeqaha ah ee aad heli karto adiga iyo carruurtaadaba. Barnaamijka hordhaca ah waa inuu sidoo kale lahaadaa waxyaabo adiga iyo yoolalkaaga lagugu talagalay. Tani waxay noqon kartaa ka qaybgal aan mushahar lahayn nolosha shaqada, ama waxbarashada. In badan waxay ka qayb qaataan nolosha shaqada iyo waxbarashada intay ku jiraan barnaamijka hordhaca. Adiga iyo la taliyahaaga barnaamijka ayaa wada shaqayn doona si aad u abuurtaan qorshe waxa barnaamijka hordhaca ahi ka koobnaan doono iyo muddada uu socon doono. Hanuuninta shaqada, yacni sida shaqada lagugu hagayo weeyaan. Ka hor intaadan bilaabin barnaamijka hordhaca ah, waa inaad heshaa hagitaan xirfadeed. Tani waa hagitaan ku saabsan fursadahaaga waxbarashada iyo shaqada mustaqbalka. Xagga shaqada, waxay ku salaysan tahay macluumaadka ku saabsan khibradda shaqo iyo waxbarasho ee waddankaaga hooyo. Tani waa inay. Kani waa inay yacni khariidadaysaa ka hor intaadan helin hagitaan xirfadda. Himilada ugu weyn ee barnaamijka hordhaca ah laga leeyahay. Markaad hesho hagitaan xirfadeed, adiga iyo la taliyaha barnaamijka waa inaad go'aansataan waxaad ku guuleysan doontaan inta lagu jiro barnaamijkan hordhaca ah. Tani waxay noqon kartaa hadaf ah qaadashada tacliinta sare ama hadaf helid shaqo. Waxay sidoo kale noqon kartaa hadaf in la dhammaystiro dhammaan ama qayb ka mid ah koorshaha waxbarashada ee aad qaadanaysid. Tan kale waxaa lagu magacaabaa himilo dhammaad ah. Ujeeddada ugu dambeysa ee barnaamijka hordhaca ah laga leeyahay waxaa lagu saleeyaa waxa aad adigu haysato ee khibrad xirfadeed iyo waxbarasho aad kala timid waddankaagii hooyo, iyo waxa aad jeceshahay inaad shaqo ku hesho mustaqbalka. Intee in le'eg ayuu barnaamijka hordhaca ahi soconayaa? Waa hadafkaaga ugu dambeeya ee go'aaminaya inta barnaamijka hordhaca ahi socon doono haddii aad horay uga soo qa- qayb qaada- qaadatay eh, dalkaagii yani markaad joogtay haddaad wax soo baratay ujeedka ugu weyn uu y- eh, ujeedka ugu weyn uu yahay inaad u qalanto waxbarasho sare ama inaad shaqo hesho barnaamijka hordhaca ah wuxuu socon karaa ilaa lix bilood haddii ujeeddada ugu dambeysa ay tahay in la qaato waxbarashada dugsiga sare barnaamijka hordhaca ahi wuxuu markaa soconayaa ilaa saddex sano haddii hadafka ugu dambeeya uu yahay helitaanka shaqo barnaamijku wuxuu socon karaa ilaa laba s- sano xaaladaha qaarkood waxaa suuragal ah in wakhtiga ee lagu dheereeyo barnaamijka uu soconayo goolkii ugu dambeeyey shaqo ama u qalmidda tacliinta sare ee waa ilaa waxay soconaysaa lix bilood dhammaystirka dugsiga sare waa ilaa saddex sano shaqo ama dhammaystir qeyb ama dhammaanba dugsiga hoose ama qeybo ka mid ah waxbarashada dugsiga sare waxaa loogu talagalay ilaa laba sano waxaan kuu rajaynayaa nasiib wacan barnaamijka hordhaca ah ka qayb qaadashadiisa nabadgelyo